iskuduubaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee magaalada dhuusmareeba doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdi iyo bulshadanka baaqi iyo kudheeradanga goobo nadaafadiyo hooseyta selenhala bulsho caafimaad qabta wasaaradda caafimaadka galmudug si guud waxaa ugu yaala qorsho cad oo la xiriira biyaha sidii mataqaanaa dadka dhibaatada gaarsiihan laba mataqan lagu hortegi lahaa waxaa haddaan wadnaa barnaamij ah inaan ku sameyno coloriin macnaha aan ku darno biyahaas sidoo kale in biyahaas maxaa la dhahaa ishe daawooyin kale waxaa jira oo iyagana saas lagu daro oo laga hortago cudurada wasaaradda marka haddana way bilowday haddana qorsho kale ka yaalla insha allahu tacaala inaan maadaan roobka u soconaayo biyaha fadhiya in loo isticmaalo daawooyinkaas sida coloriinka dadka maxaa la dhahaa isheeg laga wacigeliyo insha allahu tacaala in maaragtay ka hortagaan oo maaragtay iska ilaaliyaan marka hadda qorshahaasa wadna hadii lahayd inaan ka shaqeyno meelaha qaar aan ka sameynay oo meelaha qaaranka aan maxaa lalahaa aan ku shubnay biyaha roobka koowaad ku umarku imaanayay dhowr meelaan aan oo aan isdhehina meelaha halista badan waay oo biyuhu soo ureen ayaan u isticmaalnay kolodhinkaas hadda laakiin biyihii xad ka dhaafeen magaalada biyo waaye meel kasta biyaha fadhiya biyihii ma socdaan marka waxaan ku qasbanaa inaan hadda qorshihii si la wajibaarno haddana sil mar labaad aan bilaawno insha allahu tacaala sidii aan kolodhinkaas iyo daawooyinkaas biyaha loo daawi lahaa si looga hortago cudurada halista ah dhindhiga kale iskuduubaha wasaaradda caafimaadka galmuduga ee magaalada dhuusmareeba iyo bulshada la wadaagay talooyinka eedan iyo kudigtoonadanga dhibaatada caafimaad dore ee ku dhalada kortaa biyo wasaqaysanga si guud waxaa waaye waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug gaar ahaan caasimadda dhuusmareeb oo galmudug dadka ku dhaqan inay biyahaas runtii biyo hadda la celi kara maahan waa biyo waqti dheer meesha oli doona in mataqaanaa qof kasta intuu awood leeyahay inuu biyahaas iska wareejiyo ama meel ha u qodo ama mataqaanaa daawooyin kale iyo waxyaaba kale ha u isticmaalo in ugu yaraan maaragtay isha ilmaha laga ilaaliyo biyahaas in haddii biyahaas wasaq ay ku arkaan oo kale ay noo soo sheegaan meelahaas halista ah si wasaaradda iyo tiimka mataqaanaa wacigeliyaasha ay u tagaan oo biyahaas loo daaweeyo oo kolin lagu shubo saasoo kale marka inay maxaa la dhahaa ilmaha ay u xiraan maxaa la dhahaa ii sheegeen inkastoo ay saysan galovis iyo waxaas laakiin lacagda marka biyaha dhex maraya waxaa jira kaba la qaato si looga hortago cudurkaas markaasoo kale hadda ma haystaan dadka waa ognahay laakiin si guud inay maxaa la dhahaa ay ilmahooda ka ilaashadaan biyahaas biyahaas haddii iska wareeji karaan iska wareejiyaan haddii iska wareeji karinna maxaa la dhahaa ay noo soo sheegaan annagaa wasaaradda ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala daawooyin iyo kulina kushubi doona hadii lahay